بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanayaa dersigeennii toban iyo afraad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fi ma yalzamu lmukalafa fi ma yalzamu lmukalafa min alculuumi asharciya wuxuu nooga bilaabanayaa masalada ka hadlaysa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam siiradiisa masaladan ka hadlaysa weeyaan wayajibu waxaa waajibaya calayhi qofka qaangaarka aydan laabanaye oo mar kale sida awalba waxyaabihii kale ugu soo waajibeen an yactaqida inuu aaminsanaado anna allaha ilaahay subxaanahu xumaantoo dhan ka nastahnaaye wa tacaalaa korrey oo darajadiisu sarraydaya bacatha ilaahay inuu soo diray oo soo bixiyey annabiya nabigii alummiya ummiga loo nisbeeye weeyaan nabigii alummiya ummiga loo nisbeeyey ummiga loo nisbeeyey waxaa looga jeedaa hooyadii loo nisbeeyey hooyadii maalinkay dhashay qofka wax ma qoraynin waxna ma akhriyaynin nabigeenna mucjizaadkiisa ka mid tahay ummi waxaa loo ammaan bay nabiga u tahay ummi ammaan bay nabiga u tahay aan u baahnayn inuu wax qoro wax meel ku qoranna ou ka akriyo maxaa yeele haddii nabigeenna wax qorin lahaa ama wax meel ka akrin lahaa waxyiga oo ummadda u sheegayo waxaa xujo looga dhigi lahaa meel buu ka soo qortay ama nabi moxamed ka soo akhristay calayhi salaatu wasalaam maba u baahnaba nabiga ammaan bay marka u tahay alummiy laakiin adiga haddii aad ummi noqoto oodan waxna meel ku qori oqoon waxna aadan akri oqoon haddii ummi baa tahay hadii lu yidhaha waa ceeb nabi moxamedna ha isku jimayn weeyaan nabiga sharaf bay u tahay nabiga xaggiisa ha aadin calayhi salaatu wasalaam nabigii alummiya cabdika wa rasuulika nabiyi lummiyi waad aragteen weeyaan nabigii alcarabiya ee carabta loo nisbeeyey sala allahu calayhi wasalam nabigeennu carab buu ahaa nabigii alqurayshiyi alqurayshiyi alqurayshiya dheh qurayshta loo nisbeeye weeyaan quraysh ayuu nabigu carabta ka sii ahaa sala allahu calayhi wasalam quraysh buu ka sii ahay weeyaan reer fihri alhaashimiy ee haddana loo nisbeeyey awowgiisii haashim weeyaan awowgiisii haashim nabiga calayhi salaatu wasalaam moxamed binu cabdillah binu cabdilmudalib binu haashim waa reer haashimi nabigeenu sala allahu calayhi wasalam sayidanaa sayidkeennii ahaa sayidkeennii way rasuulku muxamadan sala allahu calayhi wasalama sayidkeennii nabi muxameda sala allahu calayhi wasalam waa sayidkeennii nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa sayidkeennaa soo diray sala allahu calayhi wasalam maxaa lala soo diray rasuulkeenna birisaalatihi buu ilaahay la soo bixiyey risaaladiisuu la soo bixiyey yaa loo soo diray ilaa kaafati alkhalqi makhluuqa dhammaantiis baa nabi moxamed loo soo diray alcarabi waalcajami carab iyo cajami dhammaantood nabi moxamed carab iyo cajamba nabi buu u ahaa calayhi salaatu wasalaam carab waa inta carabiga ku hadasha oo carab ahaan asal u ah cajamiguna waa inta kaleeto oo hadda cajamiyiinta macnaha luqadda haba barteena aan carabta ahayn weeyaan carab iyo cajamba nabiga waa loo soo diray waalmalaa'ikati baa nabiga loo soo diray calayhi salaatu wasalaam walinsi baa loo soo diray waljamaad waljinni baa loo soo diray waaljamaadaad xataa waxyaabaha nafleyda aan ahayn ee jamaadaadka ah ayaa loo soo diray weeyaan jamaadaadka ayaa nabiga xitaa loo soo diray calayhi salaatu wasalaam xataa dhagxaanta iyo geedaha iyo dhulka kulligood makhluuqa ilaah oo dhan buu rasuulkeennu rasuul u ahaa kaafatan linnaasi makhluuqoo dhan baa loo soo diray risaaladiisu nabi moxamed raxmad bay ahayd calayhi salaatu wasalaam wa anna shariicatahu nebi moxamed shareecadiisu sharciga rasuulka ilaahay u soo dhiibay nabiga makhluuq oo dhan baa loo soo diray xurulciinti wildaanti ambiyadii kulligood ayuu rasuul u ahaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam ayuha annaas innii rasuulullaahi ilaykum jamiica sidaasuu macnaha waxa weeye ou nabigeenu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi buu ilaahay yidhi dadkoo dhan baan kuu dirnay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan linnaas raxmad dadka inaad u taha mooye si kale kuma aanu dirin nabigeennu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam buciftu ila annaasi kaafatan dadkoo dhan baa aniga la ii soo diray marka rasuulku waxa weeye waa rasuulu thaqalayn sala allahu calayhi wasalam waxaa qofka mukallafkaa wujuub ku ah wa anna shariicatahu nabi moxamed shareecadiisa ilaahay uu u soo dhiibay waa inuu ictiqaadiyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam shareecadiisa yacni rasuulkeen rasuul ka dambeeya lama arko sharciga loo soo dhiibana sharci ka dambeeya ma leh wa anna shareecatahu nabi moxamed shareecadiisu nasakhad waxay nasakhday asharaa'ica sharciyaalkii almutaqadimata ka horreeyo weeyaan sharciyaalkii ka horreeyey nabi moxamed towreed iyo injiil iyo zabuur iyo furqaan wax walba iyo suxuftii kale suxufu ibraahim iyo iyo kulligood waxa weeye sharcigeenna lagu nasakhay waman yabtaqi kayra alislaami diinan ou ilaahay leeyahay diinta islaamka diinan ahayn qofkii diin ahaan ka raadiya hadda ilaahay maba ka aqbalayaba marka diin kale lama raadi karo diinta islaamka oon baa diinta rasmigaa ah ha aaminin diin kale baa jirta oo sax ah taa ha aaminin weeyaan sharcigeenna lagu nasakhay wa anna allaha fadalahu calaa saa'iri almakhluuqaat wa anna allaha ilaahay waa inaad aaminto wa anna allaha ilaahay fadalahu nabi moxamed inuu fadli badnaysiiyey calaa saa'iri almakhluuqaat makhluuqaadkoo dhan ayaa laga fadli badnaysiiyey nabigeen makhluuq oo dhan midka kore oo samada jooga kan dhulka jooga malaa'igta jinniga kulligood makhluuqa ilaahay abuuray oo dhan nabi moxamedaa ugu fadli badan ilaah baa u fadli badnaysiiyey ambiyadu waxay iskugu xigaan shanta lixda ee shanta lila ululcasmiga moxamedun ibraahiimu muusaa kaliimuhu fa ciisaa fa nuuxun hum ululcasmi faclami ayaa la yidhahdaa nabi moxamed waxaa ku darajo xiga nebi ibraahim waxaa ku xiga nebi muuse waxaa ku xiga nabi ciise waxaa ku xiga nabi nuux ululcasmi baa la yidhaahdaa fasbir kamaa sabara ululcasmi go'aanka kuwii u saaxiibada ahaa wa anna allaha fadalahu calaa saa'iri almakhluuqaat nabiyullaahi moxamed ilaahay makhluuqaadkoo dhan inuu ka fadilay oo ka fadli badnaysiiyey waa inaad ictiqaadiso weeyaan wa manaca ilaahay wuxuu diiday sixata tawxiidi tawxiidka ansixiddiisa taana ictiqaadi waajib bay kugu tahay tawxiidka ansixiddiisa biqowli laa ilaaha ila allah uu ku ansaxo qof hadduu maanta soo muslimayo oo ilaahay kaliya ou rumeeyo laakiin nebi moxamed ou ka reebo ilaahay aqbalin maayo maxaa yeelay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qofkii iyo ilaahay kala gooya ilaahay maba aqbalayaba subxaanahu wa tacala nabigeenna fiiri fadligiisa calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu diiday tawxiidka ansixidiisa laa ilaaha ila allah kaliya oo ku ansaxo waaba la diidaba ilaa in adaafa annaadiqu kii ku hadlayey ilayhi tawxiidka qofkii ku hadlayey inuu u idaafeeyo mooye idaafaynta waxaa la yidhaahdaa inuu raaciyo oo ku daro qofka tawxiidka ku hadlaya muxammedun rasuulullah waa inuu ku daraa laa ilaaha ila allaahu muxammedun rasuulullah ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammedan rasuulullah hadduu sidaa dhihi waayo qofka soo muslimaya ilaahay aqbalin maayo ilaahay keliya hadduu qiro la aqbalin maayo waa inuu nebi moxamed ku daraa sala allahu calayhi wasalam waa inuu nabiga ku daraa weeyaan nabi moxamed waa lagu soo muslimaa qofka qira oo rasuulka qofka diinta soo gelaya oo nabiga ku- tawxiidka ilaahay ku dara ee qiridiisa muslim buu noqonaya laakiin nabiga iyo ilaahay hadduu kala reebo may ilaahay aqbalin maayo taas weeyaan waalzama ilaahay wuxuu waajibiyey tanna ictiqaadi haddana waalzama ilaahay wuxuu laazimiyey oo uu waajib ka dhigay subxaanahu nasahnaaye wa tacaalaa kor ahaaye ilaahay wuxuu waajib ka dhigay alkhalqa makhluuqa dhammaantood wuxuu waajib uga dhigay tasdiiqahu nabi moxamed inay rumeeyaan nabiga in la rumeeyo ilaahay waajib buu nooga dhigay maxaa lagu rumaynaya rasuulkeenna fii kulli maa akhbara wax walba oo ka soo khabray bihi maaga can illaahi wax walboo nabi moxamed ou rabbi xaggiisa nooga keeno oo ouna yidhaahdo ilaahay baa sidaan isoo yidhi waa in loo rumeeyaa oo min umuuri dunyaa waalaakhira umuurta adduunyada iyo midda aakhiro ka mida nabi moxamed wixii uu rabbi xaggiisa nooga keeno oo umuurta adduunyada ah ama umuurta aakhiro ah in aan rumayno oo rasuulka aan ka rumaysanno waajib bay nugu tahay lianna rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wamaa yandiqu can ilhawaa hawadiisu waxay tusida kuma hadlo nabigeennu in huwa ilaa waxyun yuuxaa ilaahay baa qur-aanka noogu caddeeyey rasuulka markuu hadlayo waxyun min allaahi buu nabigeennu ku hadlaa calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay wuxuu waajibiyey ou ilaahay waajib muqadasa makhluuqa uga dhigay rasuulka inay rumeeyo inay ru- in la rumeeyo fii kulli maa akhbara bihi can illaahi oo min umuuri dunya waalaakhira wayajibu calayhi qofka qaangaarka waxaa wujuub ku ah wayajibu calayhi qofka mukallafka ah waxaa kaloo wujuub ku ah aydan laabanaya mar kale an yacrifa inuu barto ana annabiya sala allahu calayhi wasalam wulida bimakkata nabi moxamed in maka lagu dhalay nabigeenna haddii siiradiisa lagu weydiiyo oo lagu yidhaha xaggee ku dhashay maka ku dhasha nabigeenna waa inuu qof walba yaqaano wa bucitha biha maka ayaa lagu soo bixiyey oo markii nabiga afartan sano uu gaadhay oo rasuul laga dhigayana makauu nabi moxamed joogay calayhi salaatu wasalaam wa haajara ila almadiinati nabi moxamed wuxuu u hijrooday dhibkii reer mako markay aad u dhibeen gaaladii idan baa la siiyo habdana madiinu nabigu u wareegay calayhi salaatu wasalaam madiina almunawara wa tuwufiya biha fiiha wa tuwufiya waxaa lagu oobsaday fiiha magaalada madiino wa dufina fiiha magaalada madiinaa nabi moxamed lagu aasayoo hadda uu ku sugan yahay qabrigiisu sala allahu calayhi wasalam intaasoo dhan waa siiradii waa inaad ictiqaadiso haddii lagu weydiiyo midabka nabiga calayhi salaatu wasalaam wa annahu sala allahu calayhi wasalama abyadu lowni midabkiisu midow cad yahabuu ahay caddaan guduud ku dheehan bay culummadu dhahaan caddaan guduud ku dheehan waa cadday nabigeennu laakiin caddaantan gaaladoo foolxumada ma ahayn musharabun mid lagu daray oo la cabsiya buu ahay caddaankiisu bixumratin guduud caddaan iyo guduud laysku dheehay ee qurux ah ayuu nabigu ahay midabkiisu calayhi salaatu wasalaam loon caddaankiisu maahayn caddaan oo macnaha xadgudbay guduud keligiisana ma ahayn laakiin caddaan iyo guduud laysku dheehay ayuu ahay midabka nabigu calayhi salaatu wasalaam wa annahu nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam akmalu nnaasi dadka midka ugu kaamilsan oo ugu dhammaystir badan weeyaan dadku nabigu ugu dhammaystir badan yahay qaabkee khalqan wa khuluqan khalqan abuuridda iyo wa khuluqan dabeecaddaba haddii la fiiriyo uumista ilaahay u abuuray khuliqta mubara'an min kulli caybin kaannamaa khuliqta kamaa tashaa kaannahu qad khuliqta kamaa- kamaa tashaa nabiga abuurista ilaahay u abuuray dadka midka ugu kaamilsan buu ahaa calayhi salaatu wasalaam xagga khalqiga wa khuluqan xagga dabeecada ilaahay ou siiyana hadda dadka midka ugu kaamilsan buu ahaa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa aayad qur-aana ku yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiimin dabeecaddiisa ilaah baa nabiga ammaanay calayhi salaatu wasalaam wa ajmalu xasaan ibnu thaabit markuu nabiga ka hadlaya wuxuu yidhi waajmalu minka lam tara qadu caynii wax kaa qurux badan weligay ishaydu ma arkinin nabi moxamedow wa akmalu minka wa ajmalu minka lam tarid innisaa wax kaa kaamilsan oo kaa qurux badan dumarku maba dhalin khuliqta mubara'an min kulli caybin waa lagu uumay iyadoo ceeb oo dhanna lagaa beryaalay ka'annaka qad khuliqta kamaa tashaa waxaadba u moodaa nabiga rabbiyow ilaahay siduu doonay yacni adigu dhe sidaad doontay ilaahay inuu kuu farsameeye nabiga ilaahayo aad buu nabigeenu u qurxanaa calayhi salaatu wasalaam xataa nebi yuusufka aad maqasheen oo quruxdiisa dumarkii joogay ay ku fidnoobeen baa la yidhi ilaa ay dhahaan kani bini aadamba maahan ee waa malag nabi moxamed a kasii qurxoonaa calayhi salaatu wasalam kasii qurux badnay baa la yidhi wayajibu calayhi qofka qaangaarka waxaa wujuub ku ah oo caqiidada islaamku ay ku waajib yeeshay aydan mar kale an yacrifa inuu barto oo yaqaano qof walboo naga mid ah oo qaangaara nasabahu nabi moxamed abtirkiisa calayhi salaatu wasalaam sala allahu calayhi wasalam min jihati abiihi wa ummih dhinaca aabbihii iyo dhinaca hooyadii haddii lagu yidhaha nabiga uu abtiri waa inaad taqaano abtiriska nabiga kitaabkan baa noo qoraya waa kan fa amaa nasabuhu nabi moxamed abtirkiisa sala allahu calayhi wasalama allah u naxariisto rabbi ha badbaadiye min jihati aabiyihi xagga aabbihii markaan uga abtirinno fa huwa sayidunaa muxammadun binu cabdillaahi bini cabdilmuطalib bini haashim bini cabdi manaaf bini qusayin bini kilaabin bini murata bini kacbi bini lu'ayi bini qaalibin bini fihri bini maalik bini nadr nadri bini kinaanata bini khusaymata bini mudrikata bini ilyaasa bini mudara bini nizaara bini macaddi bini cadnaana waa labaatan weeyaan bina marka la yidhaahdo waa ina oo kale af soomaaliga ina hebel ina hebel ina hebel ina hebel ina nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa sayidkeennii magaciisu waa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam aabihiina waa cabdillaah awowgii cabdullaahi aabihii sii dhalay cabdullaahi nabiga awowgiisna waa cabdulmudalib cabdulmudalibkaasu waa ina haashim haashimku ibna cabdimanaaf cabdimanaafaa sii dhalay cabdimanaaf qusayi baa dhalay qusayi bini kilaab ayaa dhalay kilaabka bini mura muraa dhalay murahaasna bini kacbi kacabka bini lu'ay bini qaalib bini fihri bini maalik bini nadri bini kinaana bini khusayma bini mudrika bini ilyaas bini mudara bini nizaar bini macadi bini cadnaan wa amaa nasabuhu nabiga abtirkiisa sala allahu calayhi wasalama min jihati ummihi dhinaca hooyada haddii aanu fiirino fa huwa nabigu sayidunaa waa sayidkeennii muxamed ibni aaminata nabiga hooyadii maxaa la yidhaha aamina nabi muxamed hooyadiis aamina la yidhahdaa aaminaho aabbaheedna aaminadaasoo binti wahbin wahab baa la yidhaha wahbi wahbi aabbihiisna cabdimanaaf bini cabdimanaafin cabdimanaafkii hore aan soo marna maaha cabdimanaafka aabbihiina bini zuhrata bini zuhrahana bini kilaab kilaabkaasi nabiga aabbihii marka loo soo abtiriyo iyo hooyada marka loo soo abtiriyo halkaaba iskaga soo dhacaan weeyaan nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa toddoba carruur ama toddoba ilmood oo afar gabdhood iyo saddex wiil ah qof kasta waxaa wujuub ku ah in uu yaqaano caqiida ahaan nabiga owlaadiis sala allahu calayhi wasalam wayajibu waxaa waajibaya calayhi qofka qaangaarka ah an yacrifa inuu yaqaano owlaadahu nabiga carruurtiisii sala allahu calayhi wasalam wahum owlaada nabi moxamed sabcatun waa toddobo halaahatun dhukuurun saddex wiilal bay ahaayeen saddex wiilal bay ahaayeen weeyaan halaahatun dhukuurun haddee saddex haddii la yidhi wiilal bay ahaayeen maxaa kuu soo haray gabdhihii baa kuu soo haray weeyaan gabdhihii baa kuu soo haray halaahatun dhukuurun bay ahaayeen baa luu yidhi wa arbacun inaahun afarna gabdhay ahaayeen weeyaan waxaa la isweydiin karaa say u kala horreeyeen macnaa ilmaha nabiga bimacnaa ilmaha nabiga calayhi salaatu wasalaam kee ugu horreeyey oo lix khadiija dhashay ibraahim wiilka la yidhahna waxaa dhashay sida noo imaan doonta maariya laakiin lixda caruuroo khadiija nabiga u dhashay calayhi salaatu wasalaam khadiija bintu khuwaylid khadiijatu lkubraa ayaa la yidhaahdaa lixdaas siday u kala horeeyeen yaa curad ahaa yaa ku xigay kee ugu dambeey yaraankii ahaa kitaabka noo sheega waa kan kitaabkay noogu qoranta wa tartiibuhum owlaadda nebi moxamed tartiibtooda fi lwilaadati ugu tartiiba say u kala horeeyeen alqaasim baa la yidhaha kan koobaad curadka nabiga waxaa la yidhahdaa qaasim bini muxamedin sala allahu calayhi wasalam nabi moxamed waxaa lagu kunyoodaa abulqaasim abulqaasim baa la yidhahdaa wiilka qaasim la yidhaahdo aabbihii waa kunyadii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa huwa qaasim awalu owlaadihi sala allahu calayhi wasalama owlaadda nebi moxamed midka ugu horreeya buu ahaa oo nabiga kow u dhashay weeyaan ay u dhashay khadiijo yaa ku xigay gabar baa nabiga u dhalatay markaa haddana huma zaynabu abulcaas saxaabiga laidhaha baa qabay yaa ku xigay huma ruqayatu ruqiya maa ruqayatu gabadhaasaa nabiga haddana u dhalatay weeyaan yaa ku xigay huma faadimatu binti muxamed dad baa waxay u yaqaaneen faadima inay curaddii nabiga ahayd curaddii maahayn yaraanna ma ahayn waxaa ka horreeyey saddex carruura baa ka horreeya weeyaan hal wiil iyo laba gabdhoodaa ka horreeyey sida hadda soo barannaba haddana nabiga waxaa u dhalatay huma ummu kulhuum ummu kulhuum baa u dhalatay ummu kulhuumna waxaa ku soo xigtay huma cabdullaahi cabdullaahi baa ugu dambeeyey lixdii carruura weeyaan ilaa qaasim zaynabo ruqaya faadima ummu kulhuum shan huma cabdullah kii lixaad weeyaan wa huwa cabdullaahi almulaqabu waa midka lagu naynaaso bidaahiri wa bidayibi daahir iyo dayib labadaba isagaa lagu laqabaa baa la yidhi wa kulluhum ilmahan dhammaantood min sayidatinaa khadiija sayidadeennii khadiijay ka ahaadeen radia allaahu canha ilahay raadiha ka noqdee wa saabicu midka toddobaad ibraahiimu baa la yidhaahdaa wa huwa min maariyata gabadha la yidhaha maariya maariya maryam oo la soo gaabiye haw qaadanina waa magac sidiisa ku jira weeyaan maariya la yidhaahdo alqibdiya ee reer qibdi loo nisbeeye weeyaan waa qoladii macnaha ka dhalatay gabadhaas marka ilmaha nabigu sidaas bay ahaayeen wiilashu yar yar bay ku dhinteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayagoo yaryar bay dhinteen baa la yidhaahdaa laakiin hadda rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam gabdhihiisa ayaa soo gaadhay wakhtigii rasuulnimadiisa calayhi salaatu wasalaam gabdhihiisa zaynabo iyo ruqaya iyo umukulhuum iyo faadimo iyagu waa soo gaadheen marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam calxaasil wiilasha iyagoo yaryar bay dhinteen gabdhaha waa weynaaday gabdhahana waan soo marnay hadda ka hor ruqaya iyo umukulhuum labadaas gabdhood sayidana cuthmaan waa tii nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu ku xidhay markii hore ruqaya ka markii ruqaya dhimatana ilaahay baa nabiga u waxyooday markaabuu ummu kulhuum uu ku xidhay nabigu calayhi salaatu wasalaam zaynabana saxaabiga la yidhaahdo abulcaas ayaa qabay waa nagii hadda soo marnay gabadha ugu dambaysa faadima sayidana cali waaba taqaaniinba sayidana cali bin abi daalib zawjadiisii weeyaan ilaahay raadiha ka noqdo labadoodebe dhammaantood ilmahaasoo dhan markii la isku daro toddobadii carruuroo nabigu uu dhalay calayhi salaatu wasalaam owlaaddii nabi moxamed kulligood waxay geeriyoodeen gabdhaha iyo wiilashaba isku dar nabigoo adduunyada joogay geeriyoodeen ilaa faadimata ilaa faadima maahane nabi moxamed waxaa adduunyada uga dambaysay oo kali ah awlaaddiisa faadima bintu rasuulillaahi kaliya baa u nooleed habeenkii nabiga adduunyada uu ka tegayey ilmihiisa faadima uga nooleed faadima wax badan nabiga kama dambaynin lix bilood kaliya bay adduunka uga dambaysay lix bilood kali ah bay ka dambaysa haddana weeyaan lix bilood ka bacdina faadimatu bintu rasuulillaahi baa geeriyootay adduunka ou nabi moxamed ka tegay calayhi salaatu wasalaam oo rasuulkeennii godbaha la galeena ou rafaadka diinta u soo maray oo asagoo tukanaya guuro geel ama mandheer geel dusha laga saaray annaga maxaana laku kari la'yahay maanta waxaanalaka waxaan weysannahay inaan arbaciin baranno afartan xadiis kale ah oo nabi moxamed laga wariyay calayhi salaatu wasalaam baan baran weysannahay qur-aankii kariimka ahaa ayaan xafidi la'nahay inaan baranno diinta ilaahay barashadeeda nalaka weysan yahy rafaad kaleoo diinta aan ka soo marnay dhib kaleoo nala kugu geystay midnaba ma jirta weeyaan qof walba marka gadaal ha u xisaabtamo khayru khalqillaahi ha fiiriyo diinta intii dhib laga soo marna ha fiiriyo a'immadii diintoo dhan mid walba dhib baa loo geystay ambiyadii ilaahoo dhan ilaahay diintiisa mid walba dhibaato loogu geystay nabi muuse haddaad fiiriso nabi ibraahim haddaad fiiriso nabi luud haddaad fiiriso ma jiro ayaa la yidhi nabi ilaahay soo diray oon ilaahay diintiisa darteed loo dhibaatayn ma jira baa la yidhi nabigeenna ka soo qaad nabigii ugu dambeeyahoo calayhi salaatu wasalaam nabi ciise marka samada loo kor yeelayey in la dilo oo nafta laga gooyaa loogu socday ilaahay markuu samada u qaadayey isaga dhanba meeshii laga qaadayba bal fiiri marka waxa weeye diinta ilaahay waxaa la rabaa oo qof walba oo macnaha inuu u diyaar garoobo ayada darteed inaad u dhimanayso xaqa dartii unbaad u dhimanaysaa weeyaan xaqa dartiisaad u dhimanaysaa qofkii yidhaa naftiisa badbaadi oo hawada iyo nafta raaco oo yidhaahdaa xoogay adduunyadaadan iyo waxaan yaysan diintaanu ku dhaafinin asagoo diintii ilaahayna aan haysanin khayr iyo darajo oo ku dhintana la arkinin oon cindallaahi waxba uga horraynin ayay ajashiisu markay dhammaato ayuu dhimanayaa laakiin qofkii diinta ilaahay darteed u dhintaa oo diinta asagoo ku taagan oo xaqa haysta xaqa inta lagula dagaalamo marka dambe sababteeda oon loo dilo ama sun ha la siiyo sidaa ha lagu dilo ama dab ha lagu dhejiyo gurigiisa ha lagu gubo ama miinaha loo dhigo oo miinaha loo geliyo macnaha waxa weeye gurigiisa ama masjidka sida hadda shiikha ugu dambeeyo kale ato caalimiinteenna waaweyn sheekh moxamed siciid ramadaan buudi raximahu allahu tacaala raxmat alabraar qabrigiisa ilaahay hauga dhigo jannatulfirdowsa ilaahay kaamila ilaahay ha siiyo waa ashyaaqda waaweyn oo maanta adduunka waxa way ugu dambayso ahay weeyaan sidaas oo kaleeto qofkii ilaahay diintiisa ugu khaatumaystaa wuxuu ku dhintay waa waddo fiican iyo liibaan weeyaan waa waddo fiican iyo liibaan ilahay ha nagu sugo faa'iidatun haadihi middaani faa'iidatun faa'iido weeye sawjaatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam sawjaadkii nabi moxamed allaatii sawjaadkaasoo tuwafiya la oofsaday canhunna xaggooda ama tawafaa nabigu uu ka geeriyooday weeyaan sawjaadkii nabiga markuu wafaadayey adduunyada uu uga tegey oo rasuulka uu ka wafaaday xaggooda ilaahay raadiha ka noqdee tiscun sagaal weeyaan sagaal sawjo ayagoy nabi moxamed u joogaan calayhi salaatu wasalaam buu adduunyada ka tegey labana hadda nabigu intuu noolay bay dhinteenoo khadiija bintu khuwaylid iyo zaynaba bintu khusaymay ahaayeen sawjada ugu horrayda marka sagaalkaas caaishatu weeyaan wa thaaniyatu midda labaad caaisha waa taqaani caaisha bintu abibakar wa thaaniyatu midda labaad xafsatu bintu cumar baa la yidhaahdaa xafsa bintu cumar waathaalisatu midda saddexaad oo nabi moxamed ka wafaaday sawdatu bintu zamca waraabicatu midda afaraad safiyatu ayaa la yidhaahdaa weeyaan safiyatu bintu xuyay waalkhaamisatu midda shanaad maymuunatu bintulxaaris baa la yidhahdaa maymuuna bintulxaaris waa midda shanaad weeyaan midda lixaad wasaadisatu ramlatu ayaa magaceeda ramla ramla ayaa loo yaqaan waxay ku mashhuurowday ummu xabiiba waa kunyadeedii magaceedu waa ramla wasaabicatu midda toddobaad hindun baa la yidhaahdaa hinda waxa weeye waa ummu salama weeyaan ummu salama manaaqibteedu mashhuur weeyaan hinda bintu umay ilaahay raadiha ka noqdo ilahay raadiha ka noqdo weeyaan wathaaminatu zaynaba bintu jaxshi baa la yidhaahdaa wataasicatu juwayriyatu ayaa loo yaqaanaa weeyaan juwayriya juwayriya ayaa la yidhaha midda sideedaad juwayriya bintulxaarith maymunana maxaan soo marnay maymuna bintulxaarith isku magaca weeyaan aabbahay iskaga magac yihiin wataasicatu juwayriya thaaminadiina soo marnay wahunna sagaalkaas ummuhaatulmu'miniinka ah sagaalkaas zawjo ummuhaatulmu'miniina mu'miniinta hooyooyinkoodii way radia allaahu canhunna ilaahay raadiha ka noqdo ajmaciina dhammaantoodba ilahay raadiha ka noqdeen nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hooyadiis iyo aabbihiisan usoo abtirinay waxaan rabnaa wax yar inaan masale iska xasuusinno ah xukmu abawaaya nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga aabbihii iyo hooyadiis xugunkooda ay leeyihiin oo ah labadoodaasu nabiga aabbihii iyo hooyadii dad baa maanta waxay ku endacoonayaan waa ahlunaar ummadda inay ka dhaadhiciyaan nabiga hooyadiis iyo aabbihiis waa ahlunaar inay yidhaahdeen weeyaan marka insha allahu masaladaas dersigeenna beryahan ku dhex qaadan doona insha allah casharkeennii toban iyo afaraad ee kitaabkeennii adduraru albahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya ilaahay ha nagu anfaco intaas baan kusoo koobaynaa ilaahayna kitaabka ha noo sahlo nabigeennii suubana ilahay ha nagu xidhiiriyo calayhi salaatu wasalaam khaatumadan ilahay noo suubiyo hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu